marka waxyaaba badan oo waxaa jira u baahan inaan dardar gelino oo runtii gaarsiino labada kun iyo lix iyo tobanka meel amnigeennun uu intaa ka fiican yahay inta hadda gacanta ku hartayna al-shabaab iyo nimankaan argagixisada ah aan ka xorayno dalkana laga hirgeliyo doorashooyin haddii la yidhaahdo wixii maamulo ah oo dham dhammaystiran ama kuwii harayna ta dhammaystiran kuwa hadda joogana yacni in xoogaa ay hoos loo dejiyo awoodda muxuu ahaa nidaamka federaaliga sababtoo ah weli hadda nidaamka federaalka uhu yacni centerka waa laga qoray regionskay joogtaa laakiin regionskii ruuxoodii uma aysan degan shacabka ilaa iyo hadda dadka maamul dowlad goboleedyada haysta iyaga ayaa wax kasta magacaabay degmo laiska soo dooranaya ma jirto wax kastaa waxaa magacaabaya ninka dowlad goboleedka haysta taasna nidaam federaali maa federaalku waxa weeye awooddu waa inay shacabku u tagtaa shacabku waa inuu gaaraa inuu doorto degmada ninka baarlamaanka ka qeybgalaya ninka dowlad goboleedka u jooga iyo dowladda federaalka dadka u joogaya insha allah waxaan ku dadaali doonaa haddii ilaah yidhaahdo inaan soo dhisno xukuumad waxaas oo dhan ka shaqaysa runtii idinkuna waxaa qabateen shaqo wanaagsan dardaalanka rasaarihii horeeto cabdiweli waan tixgelinayaa runtii inaad tihiin dad aada iyo aad kabowl u ah mudanna in la soo cesho haddii ilaa yidhahdo wax badan oo hadda aan kusii darayo ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa waxaan u fadhiisanaya insha allah wada tashi iyo inaad naga tashto runtii wax badan waa ogtiina inaan kaga faa'iidsano gacan buuxdana runtii aad siisaan xukuumad dhisaysa intii ka soo noqonaysana insha allah waa soo noqonaysaa qadarka ka dhigo intii kaleetana hadda waxa weye institution